shirkan waxaa lagu tilmaamay kulan high level oo ah shir heer sare oo ay ku kulmeen dhammaan awoodihii loo baahnaa si wax cad oo la taaban karo looga qabto dhibaatooyinka arrimaha tahriibka shirkan wuxuu kaga duwan yahay shirarkii hore loo yaqaanay ee laga hadli jiray arrimaha tahriibka iyadoo ay tahay markii u horreysay ee miis ay soo wada fadhiistaan dalalka dadka tahriibka amba muhaajiriintu ay ka soo qulqulaan dalalka ay si dhex maraan iyo kuway ku hakadaan ee dadka tahriibku ay aaminsan yihiin inay uga gudbi karaan dalalka ay hiigsanayaan inay aakhirka ku dambeeyaan wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Xasan Cumar Maxamed oo shirka ka hadlay ayaa sheegay isagoo ku hadlay afka Faransiiska inay tahay wax laga naxo in maanta iyadoo aadamuhu sheeganayo in xadaaradiisa iyo ilbaxnimadiisu ay horu martay haddana ay soo ifbaxeen falal dhaawac culus iyo waxyeello weyn u geysanaya nolosha aadanaha marka maanta qof bil'aadana la soo taago seelad lagu kala iibsanayo iyadoo dad kaloo aadanii ay jidhkiisa u tataabanayaan sida loo kala gato neefka xoolaha maalinta ciidal adxa iyagoo qiimaynaya qiimaha uu istaahilo in lagu iibsado waa sida wasiir xasan cumar uu hadalka u yidhi wakiilka hay-adda i o m ee socdaalka dadka tahriibka u fadhida jibuuti haweeneyda lalini verasami ayaa sidan iigu warantay C'est la première fois que nous organisons une rencontre ministérielle avec des pays d'origine, les pays candidats.
waa markii u horreysay ee aannu qabanqaabinno kulan heer wasiir oo ka soo kala jeeda dalalka bilowgaba dadka tahriibku ay ka soo baxaan dalalka dadka tahriibku ay transitka ku yihiin ee ay si dhex maraan iyo kuwa ay rabaan inay ka sii gudbaan ee dhammaantood qulqulka dadka tahriibku ku xidhiidhsan yahay oo ah geeska afrika waddamada gacanka iyo dalka yaman Camp de l'Afrique vers les pays du Golfe et le Yémen.
wakiilka hay-adda i o m u fadhida jibuuti lalini verasami ayaa ii sheegtay inay rabaan inay wax kaqabashada tahriibka uga faa'iidaystaan isfahamka siyaasadeed iyo dadaalka nabadaynta ee beryahan dambe lagu daminayo colaadaha ragaadiya degmadan geeska afrika Je pense que ça arrive aussi euh, à, à point nommé et euh, à, une- à un moment historique quand même de la, de- de- du développement politique de la Corne de l'Afrique, pour la simple raison qu'il y a vraiment tout un processus de paix qui s'est enclenché.
waxaan u maleeyaa in kulankan uu ku soo hagaagay wakhtigii loo baahnaa oo ah wakhti taariikhiya oo si cad u qeexaya horumarka siyaasadda geeska afrika iyadoo degmadan uu ka curtay geedisocod nabadeed oo hor leh haddaba annagoo ka faa'iidaysanna jawigaasi ayaannu ku buurinaynaa dalalkan inay wada fadhiistaan wada hadlaan kadibna si wada jira wax looga qabto arrimaha tahriibka D'origine, les États de transit et les États de destination à discuter de cette problématique de la migration.
cabdishakuur cabdulqaadir cige oo ah mas-uulka qaybta iskaashiga wadamada carabta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ii faahfaahiyey howlahan isagoo marka hore ii dulmaray dhinacyada ka soo qayb galay shirkan way kala duwanaayeen waxaa ka soo qayb galay dowlado waxaa ka soo qayb galay hay-ado dowlado badan oo ay quseeyeen arrimaha socdaalku oo ay ka mid ahaayeen dowladda eh, Djibouti, Ethiopia, Soomaaliya, dowladda Yemen oo runtii iyadu iminka la baaxaadegaysa dadka socdaalka, sidoo kale Sacuudiga, Sacuudi Arabia, Kuwait, eh, Eritrea iyadu ka mid ahayd dadka ka soo qayb galay. Sidoo kale walaal waxaa ka soo qayb galay hay-ado dawli oo iyaguna eh, barnaamijka aad xoog u saarayay.
sidaanu ku maqlaynay shirkuu ka qoto dheeriyey dadkan tahriibkiiyo dadkan sida sharci darrada xuduudaha uga gudbiyo waxaa la tilmaamayaa in la- arrimaha ammaanka inay iska kaashanayeen dalalkan iyo hay-adahan bal taanoo sii faahfaahay walaal ee, shirka waxa- ee, intii la joogay waxaa aad loo lafaguray oo xoogga la saaray ee, arrimaha socdaalka iyo sidii wax looga qaban lahaa ee, waxyaabaha dhibaatooyinkan iminka matalan yeman ka dhacaya oo kale dadka jooga ee qaxoontiga ee badan oo ee, dad aad boqol iyo labaatan kun oo qof la sheegaya inay ku dhow yihiin dhibaatooyinka maalin iyo habeen ka dhacaya gacankan ee, cadmeed iyo iyo badda cas laakiin wadamadan waxa aan maqlaynay oo lagu boorinayay wadamada degmadan geeska afrika inay aad iskaga kaashadaan xagga amniga waa run ee, waxyaabaha shirku ha- ajandihiisa koowaadba wuxuu ahaa in ee, la adkeeyo dowladaha bariga afrika ee, waxyaabaha nabadda ee, keena oo gudahooda la dhisto si ay u yaraato waxaan la idhaha tadafuqaad inay yacni dadku ay damcaan inay nolol kale ka raadsadaan dalalka ee, soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer qaaradda afrika dadkanu habeen bay baxaan wixii badda dhex jeexaya soomaaliya miyaa wax ka qaban kartaa horta waa run ee, soomaaliya waxay leedahay waa gacanka waa- waa waa xeebta badeed saddex kun oo kilomitir bay dhan tahay ee, dowladda federaalk ee soomaaliya mar walba ka go-an tahay iyadoo ka- wasaaraddeeda arrimaha gudaha iyo amniga in ay isku daydo inay xakamayso dadkan tahriibka oo dalka ee, barnaamijyo badan oo isxilqaan iyo howlo badan baa gudaha ka socda si loo joojiyo dhalinyarta laakiin mar kasta haddana way waa xaalad taagan oo oo soconaysa oo maareeyaha arrimaha dadka qaxootiga dowladda federaalk ee soomaaliya axmed nuur ayaa isna ii sheegay in tallaabadan ay horseed u tahay iskaashiga wax ka qabashada arrimaha tahriibka xiriirka wasiirada ku shaqa leh iyo hay-adaha ka shaqeeya arrintaas ay ka yeelanayaan dhibka wadaagayaan baahidoodana soo kala gudbinayaan si deeqbixiyaasha iyo dadka ka shaqaynaya ayaguna ay arrintaas u wajahaan ayaa hal darajo oo la gaaray noqon karta waxaan rajaynaynaa hadba waa la soo roonaanayaa xaaladihii deegaanka iyo nabadgelyada dalalku way soo roonaanaysaa iskaashigiibaa hadda bilowda oo soo roonaanaya rabadaan muuse v o a jibuuti